Caabuqa kaadi-mareenka waa mid guud ahaan ku badan bulshooyinka dunida oo idil. Sanad walba waxaa caabuqan qaada dad ku dhow sideed milyan oo bukaan ah. Caabuqan wuxuu ku badan yahay haweenka marka la barbar dhigo ragga. Caabuqan kaadi-mareenka wuxuu saameyn karaa dhammaan qaybaha habdhiska oo idil. Caabuqa kaadi-mareenka waxa uu ka mid yahay shanta cudur ee ugu badan ee Soomaalidu ku dhaca. Caabuqa kaadi-mareenka ma ahan cudur halis badan oo laga baqo, ee waa cudur si fudud loo daweyn karo laakiin haddii daawadiisa laga gaabiyo wuxuu dhaxal siin karaa cawaaqib xumo daran. Haddaba si aan wax badan uga ogaano caabuqa ku dhaca kaadi-mareenka ayaa waxaan warar isla yeelanay qaar ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgala xarumaha caafimaad ee degmada Doobley.
Magacay waa Dr. Axmed Faarax ee ka mid ah dhakhaatiirta Doobley. Run ahaantii xanuunkan ku dhaca kaadi-mareenka waa xanuun khatartiisa leh bulshaduna aysan ku baraarugsanin halistiisa ama ayba sahashadaan xaqiiqatan run ahaantii xanuunkan ku dhaca kaadi-mareenka waxyaabaha waxyaabaha sababa way tiro badan yihiin waxaa ka mid ah qofku inuu kaadida isku celiyo kale waa ka mid ah ama inuu ka waxsado waxaa ka mid ah habeenka oo kale dadka waxaa laga yaabaa inay isku celiyaan isdhacan ilaa waa berigi iska haysta waxaaga halistiisana leedahay arrintaas isku celinta kaadida laisku celiyo waxaa ka dhashay fashion xanuunka loo yaqaano ama caabuq inuu ku dhaco kaadi mareenka taasoo keenta xanuun ku dhaca xanuunkaas oo qofka dareemayo wareegaas intaa wareega kaada laftigeeda oo gubaysa oo xanuun ku dareemay markuu kaajayo marka waxa qurux badan ama wacan in aan kaadi laisku celin waxyaabaa looga hortoogeedo taasaa ka mid ah anaa ku tirsan khatarta kawalkasho dhogley wayar cabdiweli yahay cudurka ku dhaca ama infectionka ku dhaca kaadi mareenka horta kaadi mareenka infection ku dhaca aad buu horta uu saameyn badan yahay dumar iyo ragba isku jirkooda khaasatan dumarkaba horta infectionka waxyaalo badan baa sababa infectionka ku dhaca ama kaadi mareenka ku dhaca waxyaalo badan sababa sida qofka inuu isticmaalo biyo wasakh ah waxyaalaha nadiif ahayn waa dhibaato weyn weyaan badanaa wuu kugu soo noolaa dumarka khaasatan dumarka aad buu ugu soo lalaabtaa caabuqa kaadi-mareenka wuxuu ku badan yahay dumarka dhakhaatiirta ayaa inta badanna ka bixiya talooyin wax ku ool ah si loo yareeyo khatarta caabuqan